maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa lasoo warinaya inuu xabsiga dhigay askar gadood sameeyey oo eedeyn u jeediyey maamulkaas hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa la sheegay inuu amar ku bixiyey in lasoo xiro saraakiil iyo askar shalay muuqaalo iska soo duubay kuwaasoo eedeemo u jeediyey maamulka saraakiisha iyo askarta ayaa waxa ay lafta gareen ku eedeeyeen inuu dayacay ayna gaajo u dhimanayaan taasi beddelkeedana uu hogaamiyahooda uu lacago malaayiin dollar ah ku bixinayo xaflada uu ku qabsaday baydhabo halkii uu ka jawaabi lahaa tabashadooda ayaa waxa uu ugu beddelay inuu xabsiga dhigo ciidankiisa waxaana ragga jeelka la dhigay ka mid ah afar saraakiil ah oo uu ku jiro taliyo ku-xigeenka ciidanka loogu yeero daraawiishta ee maamulka la baxay koonfur galbeed